magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabada ay wasaaradda waxbarashada somalilan ku wareejinayso barnaamijka waxbarashada asaasiga ah ee dowladaha hoose ee hargeysa iyo gabiley munaasabada ayaa waxaa ka qeyb galay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha hoose ee hargeysa iyo gabiley iyo martisharaf kale wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan axmed maxamed diiriye iyo cabdirasaaq jaamac nuur agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa si wada jir ah ugu waramay waxyaabaha ay wareejiyeen dastuurka qodobka boqol iyo sagaal iyo tobnaad waxaa ku qoran dowladaha hoosea mas-uulkaa waxbarashada asaasiga caafimaadka asaasiga laydhka biyaha xoolaha dastuurka iyo sharciyada kaleba waa qoraal haddaanay dadku fulinin wuxuu noqonayaa uun wax iska qoran saddexda maayar gacantiinay ku wareegtay saacaddaa laga bilaabo marka waxaan u sheegayaa dhammaan howlwadeennadii waxbarashadana aan halkan warkaa uga tabinaya guddoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka maamulayaasha cid kasta in saddexdaa degmo dugsiyadoodii hoose dhexe barbaarinta waxbarashada dadban iyo hoyga akhristaba ay inagala wareegeen oy mas-uul ka yihiin oo aynu u daadejinay dowladaha hoose saddexdaa degmo cagab iyo arday keliya ma wareejinayno waxaanu kala wareejinaynaa miisaaniyaddii ugu jirtay miisaaniyadda qaranka oo ah siddeed iyo toban bilyan shan boqol iyo laba milyan laba boqol iyo sagaashan iyo afar kun shan boqol iyo afar iyo afartan intaasaa maanta uu maayarku la wareegayaa heshiiska la kala seexanayana muhiim u ah madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa bogaadiyey waxqabadka wasaaradda waxbarashada somalilan dastuurkanu dhigayo in adeega bulshada loo qabanayo lagu dhaadhiciyo dowladaha hoose kolba intay hanan karaan waxaa maamudaadijintan la bilaabo waqti hore dowladda go-aankaabay qaatay waxa u qaatay de xeelka iyo waxaynu ku heshiina dastuurka yaa farayid magana xukuumaddu ay fuliso wasaaradda waxbarashada marka horena ku horeysay wasaaradda caafimaadkuna ku xigtay maantana waa siduuno weli wasaaradda waxbarashada ayaa liidgalanaysa wasiirka u horeeye ee ful maamul daadijin dhammaystiran ku wareejiya dowladda hoose qof walba intuu qabtay iyo dariiqa uu maray taariikhda ayay iyo galaysaa waan soo dhaweynayaa hawshaasi waana baarigayaa ilaah iyagana xilkaa ku asturo